Magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa lagu qabtay tababarka aaladda xog ururinta waxqabadka sanadlaha ah ee f g s waxaana tababarka ka faa'iideystay agaasimayaasha waaxyaha qorsheynta ee wasaaradaha dalka tababarka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana ka qayb galay furitaankiisa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda qorsheynta agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud nuur saciid ayaa ka warbixiyey tababarka sida bulshada soomaaliyeed ay ka warhayaanba sanad kasta dabayaaqadiisa wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda qorsheynta qaranka waxay soo saartaa riboort ama warbixin sannadeedla ah oo ku saabsan guulaha laga gaaray qorshaha horumarinta qaranka ama tiirarka qorshaha horumarinta qaranka si gaara sanadka kan waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa riboort qurux badan tibaaxaya ama taabanaya dhammaan waxqabadka hay-adaha iyo wasaaradaha ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee dowladda federaalk ee soomaaliya warbixin runtii dhammaystiran aan rajaynayno ilaahay idinkii in madaxda wasaaradaha iyo hay-adaha ay ka heli doonaan xog dhammaystiran oo ay ku qaataan dhammaan go'aammada dowladda wasaaradda iyo si gaara waaxdu waxay u xil saaran tahay kormeerka waxay u xil saaran tahay qiimaynta qaranka soo saarista warbixinnada iyo riboortiska ee ku aadan guulaha dowladdu ay gaarto sanadkan waxaan soo saari doonnaa shan riboort riboortka koowaad ee guulaha laga gaaray tiirka horumarinta siyaasadda loo dhan yahay ama riboortka koowaad oo kaas ah riboortka labaad oo ah tiirka arrimaha amniga iyo cadaaladda riboortka saddexaad oo ah ku saabsan horumarinta dhaqaalaha dalka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed shire oo dahfuray tababarka ayaa sheegay in tababarkan muhiim u yahay dhammaan agaasimayaasha ka faa'iidaysanaya islamarkaana wax badan uu ku kordhin karo shaqooyinkooda ahmiyadaha meeshaan ka leenaha marka waxay tahay haddii ilaahay raalli ka noqdo markaad dhammaysaan shirkan in la ogaado ama aada wax ka qabataan qiimeynta meesha la marayo heerka mashaariicda iyo waxqabadyada socda work planada socda dowladda in la tilmaamo la ifiyo caqabadaha iyo fursadaha ka jira halkaa in iyadanaan ogaano waa aaday muhiim u tahay marka noocyada warbixinada sanadlaha ay wasaaradu ay qabanayso yaa waxay ka kooban tahay ama ay ku salaysan tahay tiirarka aan ognahay ay ka mid yihiin kuwa dhaqaalaha tiirarka amniga horumarinta dhaqaalaha amniga arrimaha siyaasadda bulshada iyo cimilada intaba tiirarkaas sidaad ogteenna waxaa lagu jaangooya ama iyagana gundhigu yihiin qorshaha qaran waxaa la yidhaahdo national development plan tababarkan ayaa waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado tayada xog uruurinta dalka ee sanadlaha ah